Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Hirshabelle ayaa magaalada Mahadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe ku qabatay bandhig faneed ah hidaha iyo dhaqanka iyo horumarinta nabadda, kaas oo ay bandhig ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Mahadai. Bandhig faneedka oo aad u soo jiitay indhaha dadka ku nool degmada Mahadai ayaa lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo kala duwan. Guddoomiyaha degmada Mahadai Saalax Axmed Wiish iyo ku-xigeenkiisa ayaa si isku mid ah madasha bandhig faneedka waxa ay ugu baaqeen guud ahaan shacabka ku nool degmada Mahadai kaas oo ku aadan inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada.
bacda salaam waxaa sharaf iyo karaamo iyo qiimo weyn oo maanta in mataqaanaa aan degmada Mahadai aan ku sugannahay annagoo mataqaanaa qabanayno hidaha iyo dhaqanka cid walbaba waxa waaye hiddo iyo dhaqan ay leedahay dal walbaba degmo walbaba deegaan walbaba hiddo iyo dhaqan uu leeyahay haddii ay hiddaha iyo dhaqanku ay isuulaan waxa waaye mataqaanaa dadkaas waa dadan jirinaa la dhihi karaa marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in mataqaanaa muddo dheer kadib in degmada Mahadai ay dib loo soo loo soo nooleeyo hiddaha iyo dhaqankii hore ee ay lahayd taasoo kale ee mataqaanaa cayaaraha qaybaheeda kala duwan oo nuucyaheeda kala duwan ah in lagu ko meeshaan lagu wada kulansan yahay dhammaan waa idin salaamaya mar saddex mar labaad iyo mar saddexaad Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Hirshabelle Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed oo madasha bandhigga qayb ka ahaa ayaa ugu baaqay guud ahaan dadka ku nool deegaanada maamulka Hirshabelle inay ka qayb qaataan bandhigyada faneedka ceenkani oo kale ah ee bulshadu ay isdhexgalka iyo ay kusoo bandhigayso nabadda ka jirta deegaanada maamulka Hirshabelle.
دكور هيستل ويس معي هيد او ناكتي مسرسرت عندما انا عيلو ايه من مو فدي بارتي اه marka waxaan leeyahay marka hore waa idin salaamay marka xigta een annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle waxyaabaha waajibaadkeeda waxaa ka mid ah soo noolaynta dhaqanka bandhig faneedkan aan ku qabanayna mahadayna wuxuu qayb ka yahay shaqadeenna waxaana u xulanay mahaday arrimo badan waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo maalmaha aan wada joogno inaad soo bandhigtaan dhaqankii quruxda badnaa ee aad lahaydeen hadday tahay ciyaarihii saddexoyda hadday tahay shiribkii hadday tahay walasaqadii hadday tahay kabeebeydii een, maxaa kale hadday tahay surowgii iyo ciyaar kaste ee buraanburkii iyo wax kastoo aan lahayn oo dhaqana maadaama magaaladan ay kulmiso soomaali fara badan waxaan rajaynaynaa dhaqamo kala duwan oo qurux badan ciyaaro kala duwan oo qurux badan maalmahan idinla joogno inaad soo bandhigtaan ujeeddada ugu weyn waxay tahay inaan adduunka tusno soomaali tusno kheyrkeen tusno barwaaqada nimcada iyo nabadda aan haysanno inaan isu soo bixi karno meelahanoo kale isugu imaan karno yacni dhaqamo badanaan lahaan jirnay ayaa suulay oo aan dib u soo celinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo idinkana inaad nagala shaqaysaana la rabaa si fiican in loo boodaa la rabaa Ugu dambeyn wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Hirshabelle Amiin Bare Maxamed oo soo gabagabeeyey khudbadihii madasha lagu soo bandhigayay bandhig faneedka ayaa tilmaamay in hay-adaha iyo guud ahaan cid kasta oo danaynaysa inay maalgashato degmada Mahadai ay kusoo dhiirin karto degmaduna ay tahay mid diyaar u ah in horumarin ay ka sameyso dhinacyada kala duwan.
reer Mahadai ay lahaayeen la soo bandhigo si haddii ilaahay yidhaahdo tiifiyada looga daawado oo tiifiga meel walba uu gaaro si baahiyaha jiro ee Mahadai ka jiro haddii ilaahay yidhaah ciddii awal ka yara baqaysay Mahadai inay tahay meel aan nabad ahayn ay u aragto inay nabad tahay oo ku soo dhiiradaan oo ay yimaadaan haddii haddana yacni ciddii aan awalba ogeynna markay meelahaas ka aragto ee dib ugu soo ugu timaad u soo jeesato baahiyaha way fara badan yihiin oo maanta waxaan dirayna waxaa waaye waa misid ah yacni Mahadai inay nabad tahay cid kastana ay imaan karta wasaaradaha hadday noqdaan yacni ee, Hirshabeelle hadday tahay ee, hay-adaha caalamiga ah marka waxaan rabnaa inay noqoto meesha maantan ugu nabadgelyo badan oo hay-ad walba ay imaan karto iyo iyo xukuumad kastoo dowladda ee Hirshabeelle ka mid ah waa mahadsantihiin maanta waa maalintii koowaad oo shirkaan noo furmaayo dhowr maalmoodna hawshaas way noo soconaysaa haddii ilaahay yidhaahdo waana noo furan yahay hawshii iyo shirkii halkaan u nimid way noo furan tahay waa mahadsan Bandhig faneedka oo aad u soo jiitay indhaha dadka ku nool degmada Mahadai ayaa lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo kala duwan